waad salaaman tahay aada baad u mahadsan tahay runtii anagu waataan waataan dee ka sheego boorsigii waxa weye inaanu cid walba soo dhoweyno cid allaale ciddii aan ummaddaa soomaaliyeed midnimadeeda iyo qarannimadeeda fidmo gelinayn gaar ahaana puntland khalkhal gelinayn marka sunna war jamaaca xoog badan annaga kuma leh meeshayada qolo waliba waa joogtaa qolyahaas kuwa xataa shabaabaa lagu sheegayey fidmo haddaanay nagu abuurin ninkii masaajidka galaya ee tukanaya diin diin ma faragelino annagu laakiin wixii khalkhal gelinaya oo ah baadi xusbi ah runtii waanu la hadalnaa haddii ay hadalkaa wax ku qabsoomi waayaanna wixii naga aadan baanu ka qabanaa laakiin cid aanu takoornaa ma jirto aan ahayn cidayowgaa u bambaxday dee inay waxyeelayso dalka iyo dadkaba
maasanta